howlgalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa xalay abaaro afar saaca habeenimo wuxuu ka bilowday xarun ay ku caweynayeen dad ka tirsan dowladda federaalk oo ku taala xeebta liido ee magaalada muqdisho dhismahan oo lagu magacaabo bih v u ayaa waxaa gudaha u galay rag inqimaasiyiin ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona halkaa ka bilaabay toogashooyin howlgalka goobta uu ka dhacay ayaa ah meel xasaasi ah oo ay adag tahay in qofka caadiga ah uu u gudbo isagoo lugeynaya iyo isagoo gaari wata qofka halkaas aadayana wuxuu maraa baaritaan aad u dheer sida muuqata howlgalka ayaa waxaa lagu aadiyey xilli afar saaca habeennimo iyo wax la jiro ah iyadoona xilligaas ay dadka shacabka ah joogeen guryahooda inkastoo weli uusan war rasmi ah ka soo bixin xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana xogaha hordhaca ah ayaan helayn waxay sheegayaan in xubno badan dowladda federaalk looga dilay howlgalkan sidoo kale waxaa weerarka lagu dhaawacay saraakiil kala duwan uu ka mid yahay taliya ku-xigeenka sirdoonka gobolka banaadir ee dowladda federaalka mid ka mid ah raggii fuliyey weerarka ayaa habeenkii xalay abaaro labii tobankii saqda dhexe wuxuu shaaca ka qaaday inay dul taagan yihiin meedad badanna waa xubnaha dowladda federaalka oo ay ku beegsadeen hotelka howlgalka horta kowtii amaliyada ku bilawdo amaliyada ku bilawday marka kabaad dhex waraan dhex galnay gabalka ilbaabkeeda jeesurin ilbaabka waa yarka degaalin oo banaanka baabuur meel baamba ka tuurna muddo kooban baa dadideen haddana koraa horaan galnay hotelka dalka jarna daarna meel yoos aan walba korgalna meel maba ka toogin horta muslimiintaas meelana inaynan do-aan obanin badan oo gabalka gees maanta waa ka diili wadanka inila jeerka kasi jeerka kuigalo lafada wata gaar oo heertay gaar meelahay dhaaw ee gaar hadda dhamaystir qaran soo insha Allah al bashara su'aal ani baa ducada doonani badan shan shaha barto meelahay yaalan oo midgida la ka dhaam iyo yo afar hartan leh ha guri waa luure koor sid luure ni guriisi han kalena oo yara jirin jaran hadda soo insha Allah ciidamada dowladda federaalka ayaa xabad ridaya xalay oo dhan xitaa waxay toogteen dhowr qof oo ka mid ah dadkii ka soo cararay hotelka iyo hareerahooda dadka ku dhaawacmay howlgalkan waxaa ka mid ah kuwa dhismaha sare iska soo tuuray baraha bulshadana waxaa la soo dhigay sawirada dad ka tirsan dowladda federaalka oo la baafinayo nolol iyo geeriba iyo qaar la xaqiijinayo inay dhinteen dowladda federaalka ma aysan xadidin khasaaraha ku gaaray weerarka balse sidii caadaduba ahayd waxay sheegtay in dadka ku dhintay weerarka ay yihiin shacab si la mid ah sidii ay uga warbixisay weerarkii hotel s y l ee ku yaalay kasoo horjeedka madaxtooyada howlgalkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu toddobaad ka hor sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay baajiyeen weeraradii xukugalka ahaa ee ka dhici jiray magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu howlgalkan ku soo aaday xilli ay xubnaha qaramada midoobay ee xalana shalay soo saareen degnin ay ku muujiyeen inay jiri karaan weeraro dhiig badan daadiya oo lala beegsado xarumaha dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha iyagoona ku baaqay in la taxadaro